asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee dalsan qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad oo kasoo baxaysa dil xalay muqdisho lagu geystay allah u naxariistee atooraha badda liida ee muqdisho xildhibaan sacdi yaasmiin xaaji samatar haweeneydii ugu horreysay oo ku guuleystay gudoomiye ku-xiga koowaad ee ogolaha shacabka gudoomiyihii gumeegaarka ogolaha shacabka baarlamaanka oo sheegay in lasoo gabagameeyey guddoonka baarlamaanka ogolaha shacabka baarlamaanka oo dhowaan bilaabatay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee ogolaha shacabka waxaa laga kulmo kala duwan la qaatay qaar ka mida siyaasiyiinta xildhibaanka ee dalka dhaawaca jenaraal maxamed xaasho toddobaadkii hore dhaawac culus ka soo gaaray qarax lagula egtay muqdisho oo xalay loo qaada dalka turkiga wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn ruushka oo markaa ah ka digaya khatar ah in uu dhici karo dagaalkii saddexaad ee dunida
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqa wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo jimco ah taariikhdan waxay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha abriil ee laba kun laba iyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo dhameystiran warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dil xalay muqdisho loogu geystay samafale inta badan dadka ay u yaqaanaan atooraha badda liido kooxo hubeysan ayaa xaafadda taleex ee degmada hodan ee ku toogtay xilligii salaada maqrib isagoo afur u qeyminayay dad masaakiin ah allah u naxariistay cismaan salaad daahir oo ku magac dheeraa atooraha badda liido oo ahaa samafal dadka markaa u gargaara marxuumka ayaa waxa uu kamid ahaa ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuuna ahaa markaasi darajadiisa ah isbatoore kooxaha falka dilka geesa ayaa goobta ka baxsay waxaana xilliga la dilayay uu ku guda jiray qeybeynta raashin afura oo dad masaakiina uu markaa furinayay dilka atooraha badda liido ayaa ku horanaa ayaa markaasi in uu ciidda ka farxiyo caruur agoon ah iyo kuwo aan waxba haysan inuu markaa ceysiyo hase yeeshee markaa dad asiga la sheegay inay aada uga soo horjedeen ayaa markaa dilka u geystay ama dhibaatiiyey atooraha badda liido ayaa ahaa majaajilisa booliiskii samafale caanka ah guud ahaanba soomaaliya wuxuuna soo bandhigi jiray ciyaaraha legdanada iyo sheekooyinka qosulka badan islamarkaana dhalinyaro badan ah ay ku daysan jireen xiliyada markaa jimcaha amaanta oo kale markaa xeebta liida ee magaalada muqdishona ay si weyn dhalinyaratu ay ugu tegi jireen halkaas uu kusoo bandhigi jiray waxyaaba markaasi cajiibka ah legdanada ee dhalinyarada aada ay u jeclaayeen hase yeeshee caawa markaa xalay ayaa markaa koox hubeysan waxaa la sheegay inay ku dileen xaafadda talex degmada hodan ee gobolka banaadir haweeneydii ugu horreysan waxay muqdisho ay ka noqotay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya kadib doorashadii golaha shacabka baarlamaanka oo xalay lasoo gabagabeeyey xildhibaan sacdi yaasiin xaaji samatar ayaa ku guuleystay guddoomiye ku-xigeenka aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya xildhibaan yaasiin sacdi yaasiin ayaa wareega saddexaad ee ku tartameen xildhibaan maxamed cali cumar caalinuug waxaa yeeshay boqol soddon iyo todoba cod halka xildhibaan maxamed cali cumar caanuugna uu helay boqol iyo toddoba cod dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ayaa isna waxaa ku guuleystay xildhibaan cabdulaahi cumar abshiro oo helay boqol afartan iyo lix cod halka mahad cabdalle cawdna isna helay sagaashan iyo shan cod labada guddoomiye la doortay ayaana lagu dhaariyey isla goobta saas waxaa kusoo wadlaaday doorashadii guddoomiyaha golaha shacabka iyo labadiis ku-xigeen oo markaa xalay markaa lagu lagu doortay xindaabka afesioe ee magaalada muqdisho isla wararkaas ayaan kugu jirnaa gudoomiyaha gudoomiyihii kumeel gaalka ee golaha shacabka baarlamaanka ambasador cabdisalax xaaji dhamaan cad ayaa dhankiisa sheegay in lasoo gabagabeeyey kulankii baarlamaanka ee gudoonka golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya oo labadii maalmood soo dhaafay hangirka afesioe ka socday islamarkaana wuxuu sheegay in dadaal badan kadib ay ku guuleysteen howshan ee uu wareejinayo markaa dhinacyada markaa hadda ku shaqdalna loo dhiibayo si markaa waajibaadka horyaala ay u gutaan waa kan gudoomiyaha waa gudoomiyii gumeyka argee golaha shacabka oo markaa markii lasoo gabagay doorashada warbaahinta la hadlay
hawshiina gudateen sa- walaalaha la doortayna waa u hambalyeynaynaa kuwa kaloo aan la dooranna oo raalli ka noqdayna sidoo kale aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaad qabateen hawl badan dhib baad u soo marteen waa idinkaga mahad celinayaa barasho wanaagsan xaruntan waa tegi doonnaa insha allah anna waa waa waa intii aad ii dhiibtee oo la ii dhiibo nafsiigu igu dhibay waa wareejin doonaa halkaasaan isku macaasalaamayn doonaa xaruntiina waa wada tegi doonaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin askarta iyo amniga ciidamada amniga oo habeen iyo maalin taagan oo madaalayaasha waa u mahad celinaynaa intii gacan ka geysatay waa u mahad celinaynaa howlwadeennada baarlamaanka aad iyo aad oo u weyn yahay xoghayo guud buux mahad gaar ahaan u celinayaa guddigii iyo qabanqaabada iyo diiwaangelinta oo sidaa isugu duubnaa oo hurdo sheegay sidaa idinkuba hurdada u sheegteen mahad gaar ahaan u celinayaa allah idin barakeeyo dowladnimadii waa noo istaagtay waxa harena waa dhammaystiraynaa qalbi wanaagsan iyo annagoo isku faraxsan ayaan wax walba dhammaanahay insha allah sharabtiina allah dhowro waana ku mahadsantihiin berri waa jimce jimca waa baraka weeye laba hameen baa halkan fadhideen waa lagu gaajooday waa lagu oomay laakiin waxaad muujiseen inaad raalli ka tihiin waxa dhacaya marka sidaasay noo tahay berri oo dhan waa hurdo insha allah allah idin barakeeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhinaca kale madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo ayaa soo dhaweeyey doorashada guddoon golaha shacabka baarlamaanka isagoo markaa hambalyo u diray hambalyo guddoonka cusub ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo markaa loo doortay sheekh aadan maxamed nuur madoobe ee marwab sacdi yaasiin xaaji samater iyo cabdulaahi cumar abshirow dhamaystirka doorashada golaha shacabka waa tallaabo bogaadin mudan oo hore loo qaaday muhiimad weynna u leh geedi socodka dowladiska horumarka iyo xasiloona dalka iibaa u fudeed guddoonka cusub mas-uuliyadda loo doortay guddoonka waxaana hortaalla mas-uuliyad taariikh ah oo ay ka sugayaan shacabka soomaaliyeed taasoo uu saldhig u ah buu yidhi horumarka dowladnimada adkeynta guulaha la gaaray sanadihii lasoo dhaafay iyo xaqiijinta higsigeena qarannimo waxaan bogaadin u diyaariyaa guddigii qabanqaabada doorashada guddoonka dagaalkii dadaalkii ay ku bixeen sidoo kalena waxaan si weyn u bogaadinayaa ciidamadeena geesiyaasha ee har iyo habeenba u taagan sugidda amniga guud ee dalka si gaar ah doorashooyinka ayuu yidhi madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo dhinaca kale isla madaxweynaha wuxuu xalay qaabilay gudoomiye ku-xogeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya cabdulaahi cumar abshirow oo ugu hambeliyey xilka loo doortay madaxweynaha oo kulankan uu ku welinayay madaxweyne go- madaxweyne ku-xigeenka maradii madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdiraaf sakareen ayaa alle ugu baryay inuu waafajiyo wixii dan ah u ah dalka diinta iyo dadka soomaaliyeed isla arrimahaas ayaan kugu jirnaa saaxiba intaan ka bixin wararka doorashada ee gudoomiye ku-xigeenka labaad ee iminka aan sheegin cabdulaahi cumar abshirow wuxuu u kulmo siyaasad la qaatay madaxda siyaasiyiinta wuxuu la kulmay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud sidoo kale wasaarihii hore ee dalka xasan cali kheyre iyo musharax madaxweyne cabdulaahi markaa cabdiqaadir cusuble isagoo nacyadu markaa ku bogaadiyey ama ugu hambeliyey in markaa xilka uu ku guuleysan oo alla u fududeeyo dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ayaa dhankeeda salaan ugu tagtay madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud weli waxaad degeysanaysaan warka subaxnimo raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho wararka dibadda ayaa goordhow inoo soo socda si yeeshee markaan dalka turkiga waxaa xalay loo qaaday dhaawaca eh, sarkaalkii ka tirsanaa militariga soomaaliya oo dhowaan qarax lagula eegtay magaalada muqdisho oo dhaawaciisa muqdisho lagu daaweynayay waxaa xalay dalka turkiga loo qaaday dhaawac jenaraal maxamed xaasho todobaadkii hore uu dhaawac dhaawac culus ka soo gaaray qaraxa gaari uu saarnaa lagula eegtay agaarka isgoyska banaadir ee muqdisho hafeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimow oo markaa eelo dhow yihiin ayaa mahad celiyey taliska ciidanka xoogga dalka guud ahaan gaar ahaan taliyaha ciidanka jenaraal odaal yuusuf raage oo kaalin weyn ka qaatay buu yidhi in dalka turkiga loo qaado jenaraal maxamed xaashi guuleed oo dhaawac culus uu soo gaaray dhaawaca janaraalka ayaa waxaa garoonka diyaaradaha kasii sagootiyey taliyaha ciidanka xoogga dalka janaraal odo yuusuf raage obar maxamed obar axmed wasiir khaliifa xildhibaan beenabeena wasiirri hore gaagaale iyo xubno kale waxaana afhayeenka uu sheegay in tan iyo markii uu janaraalka dhaawacmay taliska ay muujeen garib istaag muuqda maadaama uu jenaraal maxamed xaashi ka mid ahaa saraakiisha war aragga ay waqtiga dheer ka tirsanaa ciidanka xooga dalka jenaraal maxamed xaashi ayaa waxaa lagu daweynayay ama lagu daweyn doonaaba isbitaalka akbidam oo ka mid ah kuwa ugu sarey dalka turkiga halkaas oo ah halkii lagu daweeyey markii qaraxa ismaaminta uu lagu dhaawacay afheenka xukuumadda maxamed ibraahim calimu waranka soomaalida ka baxsan waxaa ugu waaweyn ruushka waxa uu halis weyn u arkaa ama uu ka digayaa inuu dhici karo dagaalkii saddexaad ee dunida wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lafrof ayaa aaminsan inay jirto khatar halis ah oo dhalin karta dagaalkii saddexaad ee dunida kadib duulaankii ruushka ukraine master lafrof oo wareysi uu telefishinka ruushka siiyay waxa uu ku eedeeyey wadamada isbahaysiga militariga nato inay sare ay usii qaadayaan dagaalka ukraine iyagoo markaa bixinaya hub iyo agab dagaal sida laga soo xigtay wasiirka talaabadan waxa ay sii horinaysaa xaalad balaacsan waxauna ku adkeysanayaa in wax walbaba la sameynayo si looga fogaado inuu dhaco dagaalkii saddexaad ee adduunka master lafrof ayaa wax laga weydiiyey hadal kasoo yaray madaxweynaha mareykanka joe biden oo ahaa in laga fogaado colaada iyo gulyeerka khatarka waa khatarta dagaalka saddexaad ee adduunka waa mid aada u sareeya master lafrof ayaa yiri sidaa laga soo xigtay qoraalka uu ku qoray bogga wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka khatartaasina waa halis waa dhab waana in aan la dhaleesan ayuu yidhi warkiis waxnimana waa naga intaan kheyraadta dhegeysta aad kala socoteen raadiyaha dalsan magaalada muqdisho cidduu sheego waxay dib u heli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalsan dot com waad ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka warka subaxnimo
wararkaad la haysaa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel